bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsudayaal hamiinfaylaha ka dhowaada warka hamiignimo ee warbaahinta warsan qodobada shalgadhiisan warkaana hamiignimo isinka dheega doontaan unayna sinkahayn iyo wayba ku mid ee munaasabada maalinta ciidanka booliiska oo lakuqabadi magaalada baydhabo madaxda sare oo ku baaqadi ku qaybgalka munaasabada xuska ciidamada booliiska maalinta aas-aaska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo laka xusi magaalada beledweyne wafdo ku dareera somalilan oo muqdisho deeri madaxweynaha jubbaland oo furi shirka wasaaradda maaliyadda dowladda soomaaliya iyo shirka furti magaalada kismaayo ciidamada dowladda oo la wareegi deegaano iyo roogeen al-shabaab yuganda oo taliyo cusub inmaga dhowti ciidanshe roogan soomaaliya baaraadka dhinaanka warkaanah mignamisin ka dheega doontaan yowayba ku mid ee maxkamadda i c c oo baarahayda dambiyo dagaal ee ku dhihi falastiin
wartan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux wartan media network
markale hamiin fayliya akhyaar ee habada siin kula haana saytinimay bahaayana qodobadii warkaana haddana in diyaar garoowa usugiyo fidsan hamiignimo sabteebo axadnaha gala ay taariikhdaiyo ka eedanta labaataiyo kowta bilo disembar labada kun iyo tomiyo sagaalkahana saytinimay bahaayana qodobadii warkaana haddana in diyaar garoowa usugiyo fidsan ka bilaabnoy munaasabada maalinta ciidanka booliiska oo laku qabadi magaalada baydhabo sida warbixintuu ninka fiiriyow yuusuf sheekh aadan
kowda disembar sanad walba walibana xusay sanad guuradii ha ku wareegati asaaskii booliiska ciidanka soomaaliyeed walibana maalinta munaasabad laka maamusay sanad guuradii toddobaatan iyo lixda ciidanka booliiska soomaaliyeed laka goboday guud ahaanba dalka soomaaliya magaalada baydhabo harunta ku meel deerka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba maalintan sawiinliyanka husay munaasabada sanad guurada toddobaatan iyo lixaad ee ha ku wareegati asaaska ciidanka booliiska walibana ha ku qiib galay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya taliyaha ciidanka booliiska koonfur galbeed soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo qiibo shal duwan saraakiila ciidanka booliiska inka horeyntii weliba goobtasi ku hadalay taliyaha ciidanka booliiska koonfur galbeed soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya welibana hambaliye iyo dirdaaran iyo andareena ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan han koonfur galbeed soomaaliya somaliyeed waxaa la aasaasay kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii sanad guuridii toddobaatan iyo lixaad ciidanka booliska soomaaliyeed ciidanka booliska soomaaliyeed waxaa la aasaasay kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii waxaana meeshan ugu horreyntii ugu hambalyeynaa ciidanka booliiska soomaaliyeed saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda gaar ahaan kuwa koonfur galbeed ciidanka soomaaliye ee ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu ku shaqeeyaa duruuf aad u adag xaalado badan waa soo maray laakiin duruuf aad u adag ayuu ku shaqeeyaa waxaa ku yar gaadiidka waxaa ku yar boqolkii boqol la dhihi karo waxaa ku ammaanan ciidanka booliska soomaaliyeed ayagoo kaashanaya walaalahooda eego waxqabadkii ciidanka booliska soomaaliyeed ee koonfur galbeed sanadkii la soo dhaafay waxaana soo maray dacwado afar kun laba boqol toddobaatan iyo labo oo kiis saddex kun lix boqol iyo afartan iyo saddex waxaa lagu xalliyey saldhigga lix boqol labaatan iyo sagaal waxaa loo gudbiyey maxkamadda maxkamadda waxay sii daysay saddex boqol iyo kow iyo toban waxaa xukunsugayaal ah xukun sugayaal ah konton iyo labo wasaarad shaqeeyo kortamale boolisland wasaaradda arrimaha gudaha ma shaqeeyo korta haddii booliskana shaqeeyaana wasaaradda maaliyadda ma shaqeeyo korta haddii booliskana shaqeeyaana wasaarad walba awaamirta xukubatta fulintiiya may laha booliska macnaasha mayba laha ku bilaabo madaxweynaha ilaa iyo gudoomiye xaafadeed dhatiyo boolis aamu shaqeeyo kuran haddii boolis loo ay haddii boolis injarna mayba shaqada dhan oo dowladeed majarta macnaasha may fadaa intan eed iyo eedanka kambaliyay waana ka ammaana ciidamada booliska oo ku howlgala degmadu baydhow mayba ciidan eed iyo eed mayba shaqada daacadanka e haddii fadaan hamiinkii hajeedan baydhow dhatiyalee may hataa degmooyinka oo ku baxsan baydhow iyo howlgal ha ku fuliyaayaan hadanat howlgaladii laha fuliyiinka dambeyti diin soorahay may qeyb gaadaday booliis oo macnaha mayba shaqo ficil ku qabadi meelal meelal oo ku jiroona intii oo baahna diyaaranayn taasna may ka amaanana booliiska iyo saraakiiladii iyo hogaasho
gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekuna ayaa sheegay intii ciidamada booliiska iyo lafdhabaran yihiin dhammaan ciidanka galabkuwedaw weliba nuuse sheegay intii dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo diiradda saara doonaan sidii ciidanka booliiska koonfur galbeed soomaaliya iyo huquuqdii oon helo lahaayeen dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya inaan halkan aan idinkaga soo gudbiyo dhammaantiin idinka iyo xaasaskiina iyo caruurtiina iyo heladiina iyo qaraabadiinaba meel walbo aad joogtaan inaan idiin soo gudbiyo anoo wakiilka ah mar labaad madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya hambalyada ku aadan toddobaatan lix guurada ee ka soo wareegta aasaaska ciidanka boolis sidoo kale anoo ku hadlaya magaca xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo bulshada qaybaheeda kala duwanba waxaan idin leeyahay mar labaad hambalyo runtii ciidanka booliska aasaaskiisa dib uguma noqonin laakiin inay yihiin lafdhabartii iyo halbowlihii jiritaanka ummadda soomaaliyeed ummad soomaaliyeed aan odhana meel walbo shacab walba uu joogo adduunka meel walba waxa weeye waa waxyaabo badan waxaa jira laga ahaan karo la-aantooda maalin iyo maalin iyo laba maalmood iyo iyo bil iyo usbuucyo laga ahaan karo laakiin waxaad og tihiin aad markhaati aad ka tihiin ciidan boolis meesha uusan joogin saacadna inaan lagu noolaan karin qof bini'aadana marka uu nool yahay noloshiisa waxay ku jirtaa oo waxa keliya isweydiinaya maanta magaalada dukaamada ma la furay iyo intaan la isweydiin waxaa la isweydiiyaa magaaladan aan intaan u dhaadhicin ka hor horta ciidanka booliska ma joogaan magaalada boolis ban leedahay boolis marka aan hubsaday inay joogaan markaas ayaa waxaa igu xigta marka inaan ku dhiirado inaan ka soo baxo gurigayga marka aan aan ula soo aado runtii runtii waxaan idinku ammaanayaa oo aan idiin qiraayaa anoo og sida wasiirku uu sheegay wasiiru dowlaha ee wasaaradda ganacsiga uu sheegay annagoo ka warhayna duruufaha adag ee ciidanka uu ku shaqaynayo waxyaabo badan imkaaniyaad badan oo aad u baahneed inaad heshaan xuquuqo badan oo aad lahaydeen inaad heshaan idinku aanan haysan haddana inaadan saacadna secondna inaysan idinka hor istaagin gudashada waajibaadkiina taas runtii waa wax aad loogu farxo maanta annaga haddaanu nahay siyaasiyiintiina iyo hoggaankiina runtii markaan fadhinno oo aan go'aanno aan soo saarayno aan leenahay go'aanka noocaasi noocaas ha la fuliyo waxa aan kuugu dhiiranayno aan ugu dhiiranayno waxa waaye inaan go'aanadaas inaan gaarno ama shaqadaas inaan qabanno waxa waaye jiritaankiina
mayba garoonka injineer yariisow exconis lakuqabada ee munaasabad laku xusaaya sanad guuradii toddobaad iyo lixaad ha ku wareegatay as-aaska ciidanka booliiska soomaaliyeed munaasabada ciidanka booliiskaiyo mayba ku qayb galay jaray madaxdeenka sarayta dalka sida madaxweynaga ama ra-iisul wasaaraha oo khudbadka eedan waajibaadka ciidamada booliiska iyo dhiirigelin usoo bii jaray sanadooginka dadambeeyey munaasabada geegal ku qabaday garoonka injineer yariisow iyo mayban ku qayb galnay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare kheyr lamadiyo baroogan dalka mayba saasoo kale munaasabada kubaaqday gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed finish madaxweynaha soomaaliya waana ee taliyaha guud ee ciidankii inta badan dardaaran injeedii jaray ciidanka booliiska saasoo kale dalacsii jaray saraakiisha shaqooyinka muhiimka ee ku haaya weli may og sababtiya unkabaaqada madaxda sare ee munaasabadun ciidanka booliska oo ah midoo muhiim ah waana laka dhiirigeliyahay ciidanka booliska oo ah ciidamada inka wing ciidamada soomaaliyeed maalinta aas-aaska ciidanka booliska soomaaliyeed oo laku xusi magaalada beledweyne warkuunna mayba magaalada beledweynaha ninka diree bashiir cabdulaahi cusmaan magaalada beledweyne gaar ahaan xarunta dhexe ee saldhigga booliska waxaa maanta lagu qabtay munaasabad oo lagu maamuusayey aasaaska ciidamada booliska soomaaliya waxaana kasoo qayb galay munaasabada mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle maamulka gobolka hiiraan saraakiisha ciidamada dowlada soomaaliya kuwa amisom iyo mas-uuliyiin horey xilal kala duwan ugu soo qabtay maamulka gobolka hiiraan taliya ku-xigeenka booliska hirshabelle korneel isaaq cali cabdulle ayaa ugu horreyntii ka hadlay maanta waa maalin weyn waa aasaaska ciidanka booliska soomaaliyeed toddobaatan iyo lix guuradii kasoo wareegtay aasaaska ciidanka booliska soomaaliyeed ciidanka booliska soomaaliyeed waxaa la asaasay kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii afartan iyo saddexdii oo maalinta hore ay ku gaalan tahay labaatanka disembar waxaan leeyahay dhammaan ciidanka booliska soomaaliyeed dalkasta uu joogo waan u hambalaynayaa oo ugu horreeya taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed madaxweynada sarreeyayaasha saraakiishiisa sare kuwa dhexe kuwa hoose alifleyda dableyda iyo dhammaan xasiskooda waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo meel kastay joogaan taliyaha guutada shanaad qaybta toddobiy labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya kornel faarax cali waasuge ku-xigeenka xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta toddobiy labaatanaad iyo abaaldulaha qaybta toddobiy labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya saalax yacquub oo dhammaantood ka hadlay ayaa sheegay waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo ciidanka booliska soomaaliyeed sanad guriisii toddobaatan iyo lixaad ma aha mid layska dhahayo waxaan xasuusanaa muddadii ay ahaayeen xuquuq la-aanta oo xuquuqda ayaa mar dhow u bilaabatay taa iyada ahna way ku ammaan yihiin waxaan rabaa haddii aanu nahay maxkamadda haddii aanu nahay maxkamadda ciidamada qalabka sida wada shaqayn dhow ayaa nagala dhexaysa ciidanka booliska soomaaliya sida hore loo sheegay dhammaan ciidamada qalabka sida waxaa dhalay oo hooye uu aabba u ah ciidamada booliska soomaaliya janankii ugu horreeyey ee soomaaliya jenaraal qaad kadibna taliyaha xoogga loo magacaabay jenaraal daa'uud wuxuu ka yimid booliiska taliyaha booliska hirshabelle xasan dhicisow xasan oo dhankiisa ka hadlay ayaa tilmaamay maanta waa maalin farxadeed oo maalintii buliiska farxadda u aheyd waa sanad guuradii toddobaatan iyo lixaad oo buliiska la asaasay waxaan leehay hambalyo hambalyo hambalyo buliiska soomaaliyeed meel kasta u joogo waxaan u hambalyayaa oon hawada umar haatalaan dableyda alifleyda saraakiisha saraakiil xigeenada taliyaha ciidanka booliiska dhammaan ciidanka booliiska dhammaantood waxaan halkaan hambalyo ka diraa ugu dambeyn waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale muhiimadda uu leeyahay ciidanka booliiska soomaaliyeed mid halka lagu soo koobi kara maaha toddobaatan iyo lix boolida kasoo wareegtay ciidanka booliiska soomaaliyeed ciidanka booliisku waa lafdhabarta amniga dowladnimada iyo noolaashaha meelna laguma noolan karo haddaan jirin ciidan booliis eedayeedan maatanyo bashiir wafda ku kooy hargeysa oo waday gurmad li boqol oo kun oo gargaar oo fatahaado olinka talagale dadka fatahaado saameeyeen yalaha ka dhawaayo muqdisho kureed markii yo hiraabtoon ha ku baxeen hargeysa deeqdoon yo wadan wafdagii ha aruuriyeen qaar ku mid a shacabkii culummada deegaanka maamulka somalilan xubno ku dareera somalilan ya sheegeen intiya wadan lacag ku badan lix boqol oo kun oo dollar yan ka talagaleen fatahaado sanadkun ka dhabi magaalada beledweyne wafdagun ya kumid a sheekh maxamed cali geedi oo hore inku inku mid hayo wafdigiyo somalilan darti muqdisho waqtiyo abaaro ka dhaban koonfurta soomaaliya madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ya waqti dhow magaalada kismaayo ka furay shirka wasaarado maaliyadda federaalk iyo dowlad goboleedyada kureed marka wasiirado maaliyado iyo shalay gelinka dambe deereen kismaayo shirkunya dhinku hadalaya maareynta maaliyadda dadweynaha iyo nidaamka dencafyowka soomaaliya madaxweynaha jubbaland iyo shirkunku jeediyay khudbad dhiniyo badan taabadaasi waana ku hadalaasi xoojinta nidaamka maaliyadda dalka iyo wada shaqaynta dowladda iyo maamul goboleedyada shirkun yaa ki inka horeey ee heer wasiiro lakuqawada magaalada kismaayo tan iyo markii reedlin dooradi madaxweynaha jubbaland axmed maxamed madoobe oo dowladda iyo diidi reedlin doorashadiisa saacadaha dareeryalka wadainta magaalada kismaayo ee caasimada kumeergaalka maamulka jubbaland usakafaruma shirlin ku hadalaw hanaanka maaliyadda soomaaliya waana ku qayb galaayeen dowlada dhexe iyo dowlad goboleedyada shirkuunya maybase wadajir in fura doone madaxda maamulka jubbaland iyo wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle magaalada kismaayo iyo xalay waliba hooyaday dhammaan wasiirada maamul goboleedyada dalka ku jiran iyo wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale bayle shirkunya kiinka horeey ee heer wasiiro oo lakuqabada magaalada kismaayo tan iyo markii reedlin dooradi madaxweynaha jubbaland axmed maxamed madoobe oo dowladda soomaaliya diidi reedin doorashadiisa ciidamada xoogga dalkiya geega mayba howlgalo ku suubiyeena deegaano ku tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyadoo al-shabaab kula wareegeen tuulo laga magadhabaaw geelgub oo qiyaasay labaatan kilomitir injarta deegaanka cadale oo iyo roogeen xubno ku tirsan al-shabaab howlgalgun yahay koolka sugaayo ammaanka deegaanadaas maybana hogaamiyayay taliya ku-xigeenka ciidamada xoogga dalka sareeyo guuto maxamed cali maybana uuse sheegay intay al-shabaab iyo dhibaato ka hayaan dadka deegaanka taliya ku-xigeenka iyo dhabaanto mayba kulan la qaaday qaybo shal duwan ee bulshada deegaanka cadalla iyo ciidamo ku tirsan kooxda macawiisley oo hayay shacab is-abaabuli waana dagaal kala jaran al-shabaab dowladda uganda iyo shaaca ku qaada inta taliyo cusub hamaga dhowtay ciidamada kuroogan soomaaliya ee qaybta howlgalka amisom rijaarto iyo lahamaga dhaway ciidamada uganda erowga soomaaliya maybana xirshe u seeya taliyaha guud ee ciidamada uganda erowga soomaaliya rijaardo iyo mayba walhakubarada ee dalka ruushka waana mayba xaqaada ee tababar eedan sarey maybana usa ku mid ayaa ciidamadii inka horeeyay al-shabaab kala dagaalamay soomaaliya sanadkii labada kun iyo toddobadii taliyaha cusub durbadii bixilshe la wareegay yaan mahadnagay taliyayaalka inka horeeyay howlgalka amisom iyo madaxda ciidanka difaaca uganda oo usa hamaga dhaweyn lix kun oo askariya uganda kuroogan soomaaliya waana sanad walba iyo dhiyaasa inta la qaada guutadii roogti sanad kun waana la sheena guuto kale oo shaqeeya sanadka kale dhiniga iyo akhbaaraadka binaanka dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee i c c fatu dansuuda iyo sheegtay inta fadahayta intiya bilowta baaritaan la kafiiriyo suuragalnimada inta dembi dagaal iyo ku dhiyan dhulka falastiin fatu yo sheegtay inta dembiyada dagaalaka jaysadi ambayo ku dhiyan dhulka israa'iil xoogga ka haysata ee kayaala danta galbeed ee bariga qudus iyo mariinka qalsa maybana iyo codsata inta maxkamadda iyo go-aanha ku saarta inta sharci ahaan iyo xaqiya in lata intiiyo dacwadun qaatay iyo in kale israa'iil iyo tallaabadaasi maxkamadda i c c ka tilmaantay mid sal iyo raadin lahayna warbixin qoraal uu sahsaari ra-iisul wasaaraha israa'iil benjim netanyahu iyo weliba uuse sheegay inta maxkamadda iyo waldacwadda hanka ooga korna israa'iil maadaama uuse eri israa'iil intii an ka mid hayna waddamadii saxiixi heliiskii roma laka aas aasay maxkamadaasay weliba kalowse sheegay inta maxkamadaas yeefadahayd inta yimid inkudhiida jiritaanka israa'iil israa'iil iyo dagaalka barigii dhexe ee sanadkii kun sagaal boqol lixdii todobadii ku qabsaday danta galbeed ee qasa iyo bariga qudus bandhuuta ay sheegtay baaritaanadun hordhaca iyo muujiyahayaan caddeeymo kafin in horseeda koro inta dacwad laka furo israa'iil sidaa dartiyeeniyo jaraan sababo dhabe waana baaritaankaas laga bilaabo karo warkii hamingnamisin kula dareertan idaacadda warsan akhyaaray surunkuwaninka eegee warkiya mayba intaasin ku jeediyay anoo qaalid cabdi ah dhiniga sanaado mahad ha ku deerto injineer bilaal hilaal intay warkunkoo lamid ah hawada radinka kulamaan akhyaaray mayba sin ku tabay ammaano allah